warwareegimayno eeweecan mayno guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago barasho oo waddankeenana ka hirgeliyo oo ilmaha waddankan u dhashay markuu lix jirka gaadho uu bilaabo toban sannadood markuu waxbarashadaa wado aan waxbarasho dambaba u baahnayn ee uu yahay ilme ama intuu suuqa galo isagu abuuri kara shaqo isaguna naftiisana u abuuri kara dadka kalena u abuuri kara ama warshadaha tegi kara oo warshadaha wax soo saar fiican ka samayn kara ama dowladda iyo nidaamka wadanka ka jira ka qayb geli kara oo noqon kara hogaamiye qoladiibaa madaxa isgelisay rofesor ha u yeedha kan kale u yeedha kan waa wad muddaa la wade waxay keeneen tacliin shan iyo toban sannadood wuxuu yidhi ma doonayo toban sannadood wax ka badan mama doonayo ilmuhu markuu lixiyo toban jir yahay waa inuu haystaa wax kasta oo u baahnaa oo ful ah muddo markii la waday sannado waa laga soo shaqeeyo waa la keenay tacliintii bay bilaabeen 1963 afar iyo lixda saddex iyo lixda meelaha labaatan sannadood gudahood kuuriya inta ka baxday caalamkii saddexaad ayay caalamka koowaad higsatay haddaad imika eegto baabuurta leedha hayundaay waddankeena kuma badnaa waxay ku badan yihiin yurub iyo haddaad dhulkaa tagto toyootiyo hayundaay baa suuqa ka saaraya hayundaayiga iyagaa sameeya baabuurta kia leedhaa oo iyaguna suuqa baabuur badan ka saaraya iyagaa sameeya baabuurta samyang leedha iyagaa sameeya teen aan usoo noqdo telefoonkan galaxy la yidhaahdo iyo samsung oo dhan iyagaa sameeya iyo telefishinada samsung waad aragteen talaagadaha iyo airconditionada l g leydhaa iyagaa sameeya kasaaladaha iyo talaagadaha dayu leydhaa iyagaa sameeya technologiga caalamka jabaanka halka uu taagan yahay bay taagan yihiin mucjiso kale ma iman waxay go'aansadeenuun in ay toban sannadood ilmuhu u noqdo ful idigu labiyo tobanka sannadood tacliinta adeeriyeen horta waa maxay uulu ka baxay taaniyu galay maqaraanka fasalka saddexaad fasalka afraad markan yaraada waxaa loodhan jiray buugga koowaad buu dhameeyey buugga buugga la eryadayaa uun waa dhameeye dhameeye dhameeye xaguu ku socdaa horta su-aalahan la isweydiin weeye tacliinta kuuriya masalan lagu dhigto waxba kamay gelin indian oceanka iyo iyo pacific oceanka waxba kamay gelin qaaradda afrika way wareegsantay america waxa soo helay hebel waxba kamay gelin christopher columbus baa intuu ka baxay italy china waxba kamay waxaas waxba maarag dantooday ka raaceen magarata dantooda ayay ka raaceen waxba kamay gelin ex marka ex anigu de ilaa weliga ex baan soo dhigi jiray dadka xisaabta ku fiican baan ahaa nolosheeda dhan injineer baan ahaa injineering baan ahaa weliba yani kuma kifaaya marka jaamacadda dhiganaya waxaan ardayga u horreeya marka laga bilaabo dugsiga afraad ilaa yarka jaamacadda misina weliga wan kamaan dhicin laakiin saasoy tahay haddana ex times ex showwat extan ex lagu dhuftay waa qoloba yani qofku u sharxi karaa ma jirto waad ku wareeraysaa maanta dhan baad eriyeysa x x x square times x x y square minus tangent aqoontaba waxaan dad kalun baynu kasoo yaro bowsanay oona kasoo aragnay horta sidaa da kuuriya nigeria waad aragtay maanta baasbool iyadoo le kuuriya ma higsan karto masar hoos bay usii dhacday hadaf cadda horta aqoonta ka lahaayeen dadkaasi marka taasi waa mid innaga tacliintu dee in badan wayna saamaysay waa innagaa imka quruxda badan la imikaba tacliinta horta sukaan keentay inteenanba haddii kale sumamay nimaadneen intaba aqoon yaroo inaga dhaxaysa ayaa sukaan keentay haddii kale xaafadaydu ku kala daba feeli lahayd inteena badan marka su-aasha iman saaxitay maxay aqoontu saamayn u yeelan weyde waxaan xusuustaa nimanaan saaxiib ahayna berintii dibadda wax kusoo barteen ayaa argeysa yimaadeen indiya waxbay ka yimaadeen oo waxbay soo dhigteen markaasa dee dee odayaashuna wax iska wada lahaayeen bakhaare iyo dee dukaan yar iyo halkan iyo nijaarad yar waxbaa la iska lahaa markaa nin baa abiyu yimid oo markaasuu dee odayaashu dadka dhalinyarada way diri jireen u jaamacadaha mooyaane wax lasoo baranay iyagu war kama hayaan ilaa dhalinyaradu mid walba mid kale ku doonaya saaxiibka indiyu tago wuxuu galay jaamacad buudan la idhaa wuxuu ka bartaa commerce mid kale kasii dabad odayaasha markaa xoogun baad saaraysa iyo islaamaha hooyaanay diran laakiin waxaanaad soo baranayso wax badan dee kama oga marka idankii wax soo barto markuu soo noqday de bakhaaradii lagu soo noqday magaalada si bakhaarka maad hagaajisid iyo wixii buu dhurdhuray moogta iyo daaqadaha iyo halkan iyo manage si horta adigu maxaad ba soo baratay markaasi waxaan soo bartay aqoonta dhaqaalaha suulla maxaa aqoonta dhaqaalo madoose dhaqaalo koru kori lahaa markii dambe uri ginigan intuu labaatan shilin soo saaray ginigan laba gini ma ka dhigi kartaa markaasuu uri haddaba adu ginigan laba gini ka dhigaa buui maalin kasta odaygii anigu ginigan dee laba gini baan ka dhigaa marka tacliintan inagu hadafkeedna inaga yara qaldanaa ilaa iyo dee odaygaasi wuxuu garanayaa on ginigaa kiishka sokortaa soo iibi bakhaarkan oomaar ka soo qaado ama bakhaarkan ka soo qaado halkan dhig mid kaloo cararayo sii wada ka sii iibi shilinkii shilin buu ka sameeya caawa wuxuu yidhi anigu ginigan laba gini baan ka dhigaya adigu ginigan laba gini ma ka dhigi kartaa may daadaba igala tagto rugta maanta o dhan maad leedahay waxbaan soo bartee horta waxa weeyaan saamaynta waxbarashada ilaa iyo ay ama aqoontu ay nolosha taabato waxay isuma bedesho laakiin su-aal baa imaanaysa horta inagu maxaynu wax u baranaa de markan daacadda u hadlayno waxaynu wax u baranaa dana waxaan wax u barto aad mushaar qaadatid aad markaa mushaarkaana shaqo wanaagsan ku yeeshay shaqo wanaagsan yeeshay shaqada wanaagsan marka aad guursatid ama garanaysa arrimuhu haddii ay sii kala yara aragtideenna aqoonta u badani horta halkaasay ku wada eegtay aad shaqo ku heshid aad wax ku cuntid laakiinse aqoon loo loo soo disaan gareeyey nolosha wax ka bedesho horta kii soo qorsheeyeyna umu soo qorshayn inaga qoladayna baranaysa ana niyadda ay naga wada jirto dadaalku ay nagu jiraa laakiin horta waad wax ku cuntiduun meeshan aad kaga baxdid gaajadan aad waxoogaa shaqo yar ku heshid gabadh ku guursatid gabadhuna aad makaranaysa inahaa yara kooban ayay horta tacliintu kusoo warwareegaysa hadafkeenu ka leenahayba hadafkeenu kama leh tacliintu nolosha kor ha u qaado waxa u dabaqdo haddaba mid kale aad weydiiye maxay siyaasadda had aynu ugu yeelo weyne saamayn dadkeennan aqoonta leh tacliintu marka horeba waxay ahayd wax ka baxsan dadka tagada tacliintu berigii hore qof baad arkaysa aad arkayso intuu soo xirto cimaamad qaato ida dhaafo waa ninka hebel maxaa ku dhacay wallahi xaggaa diinta u baydho iminka beryahan dambe yani dadkii waa halku dadka kasoo dhexgelin lahaa la odhan lahaa dadka ha abaabulo wallahi ninkii xaggaa ilaahay buu inagu maynaan ilaahay marka hore la joogin ninkii hebel ahaa xaggaa iyo ilaahay uu baydho uu haye haddana tacliintii baad arkaysaa qofku mar allaale markuu tacliinta yeesho horta naqas buu iskeliyaa naqaskaa ku dhega ama uu xil qaado naqaskaa ku bata buuftuu guraa dadka isma afkartaan wax weyn buu isu haystaa dee ma garanaysaa aqoon-yahan baa la odhanaya isaga laftiisu naqaskaa kusii badanaya hawshaa kusii badanaysa dadkii wuu ka dhex baxaa ina waxaan aqoonta loo bartayba ay tahay waxaan bulshada oo ay tahay ku soo dhowow oo ay tahay qofka sii faham oo ay tahay aqoonta inuu adeegto noloshan hoose ee dadku ku nool yahay horta uma haysano qofku markuu aqoonta barto xaafadii u deganaa uu ka dhex baxaa ama marka xil loo magacaabo shacabada iyo meelahan soo dega meelaha waaweyn ee maaragtay ade burburan adoo de meelahan xeraawar iyo suuqa jaamac guntiina amba ku koray iyo meelahan iska joog joogi jiray unbu naqas kugu dhogaya dadkood kasii dhex baxaysaa aqoontii dadkii bay kaa dhex saaraysaa horta marka horeba qof alienaate because markeeda hore ee isticmaalkeenu ka soo qaadanay ayaa ahayd wax dadka ka dhex baxsan oo aan saamayn ku lahayn marka horta aqoontu waa tan dadkiiba kaa dhex saartay halkii dadkii kaa soo dhex gelin lahayd waa adigan afaf kale ku hadlay waa adigan dadkii aan ku dhoweyn ayayda is afgaramaysaan oo intaad la fadhiisato is afgaramaysaan dad kalaad dhudhudhudh af kalaad ku hadlaysaa oo si kalaad u hadlaysaa marka horta aqoontiiba dadka way kaa dhex saartay aqoonta ahayd inay kugu soo dhex celiso ee aad tuulada dib ugu noqoto ee aad dadka ag fadhiisato ee aad isku dabaqdo ra'yigan ay dadkan hore hayaan ilin doqmamaha iyagu intaasi soo gaadheen nolosha kuna sanood bay soo noolaayeen iyo waxaanaad baratay intaad isku dabaqi lahaad odhan lahayd sida weeye waxyo waatan horta dadkii kaa dhex saartay saamayn badan ba kuma lihi dadkii saamayn badan dhaqaalihii kumaad yeelan dad kale kaaga saamayn batay ninkan cimaamadu sitaa isagaa dadka kaaga saamayn badan dadka uula fadhiya shaah buu la cabaa uu la sheekaystaa waxbay isweydiiyaan duruuf buu la qabaa innaga qofba qofka uu aqoonta ka yeesho dadka uu kasii dhexbaxaa waxaan u adeegsadaa in ama mushahar ku qaado ama kursiga kusii fuulo halka taa ku xigta doono marka horta taasi waa taa waa sababta aanad marnaba u arkayn hormood kuliyadeed nin jaamacad haysta aqoon-yahan soo fadhiisanaya wax la weydiinayo marka arrin tala timaado saamayn siyaasadda kaalayla muranunbaa isku yimaada nima murmaya oo aan midkoodna distoor soo akriyay oo distoorka hadduu sidaa taas yani ma garanaysaa murankaa dee caadiga marka horta mid waa taa midda kala timid waxay tahay dadkan caadiga sibay u abaabulan yihiin iyaga khusaysa oo dan nolosha ah ama tan qabiilkaa ha noqoto sida qabiilkaasiba waa si lagu soo noolaa muddo dheer dadkan aqoonta laismay abaabulin abaabulkoo kale imika waxaa laga yaabaa inaad tidhahdo ninku qabiilkiibu haystaa dhigta qabiilku haystaa oo dadka qabiilka ayuu dee la hadli karaa oo inagu maynaan la hadli karin intaynan wax baratay dhexdeena maynaan wada hadli karin content dadka da-dooda u dhexaysa sideed iyo toban ilaa iyo soddon shan goor bay ku labanlaabmaan shan goor hadda dadka ay u dhexayso konton jir ilaa toddobaatan jir haddaa muxuu konton jir toddobaatan jir hadduu dhigaha intaa haysto adaa shan goor ka badan kaaga sideed iyo toban jir ilaa soddon jirkii iye maxaa taada inka- ba- barakadii ka qaaday yani maxaa saamayntaada barakadii ka qaaday waxa way weynaan abaabulay aqoontana kalsoonin kuma lihin somehow kalsoonida inaga maqan muxuu kan kale ee professorkee anoo kale aanu wax u dhaqaajin karin eenu wax u sheegi karin eenu kelmadu gudbin karin waxa weeye innaga ay laftigeenna ayaan ku kalsoonayn waxaan oo dhanba waxaynu u baranay in bariisku cun Eegata, ilaa iyo horta aragtideena dhaafino bariis ku cun oo aynu gaadhsiino wax ku bedel change ku samee xitaa midhmidhkeena aqoonyahanka ahaa ee siyaasadda galay ee nolosha ka qayb galay wixii ku dhex milmay uun wixii kala socday qof ka dhex muuqda maaha oo aqoontiisu inta kala dhex muujiso oo ka dhex muuqda taasi halkaas ayaan dee ku joojinaya maxaa la qaban karaaba haddaba imaansa sideebaa qofka aqoonta leh uu horta saamayn ugu yeelan karaa nolosha ilan waa inay saamayn ku yeelanaaye waa sidee bus nolosha saamayn ugu ugu yeelan karaa horta de waa in aqoontiina la maqlaa la dareemaa aqoontaada haddaan la dareemin dee ba- odaygaa bakhaar kalun baa la dareemi aqoontaada horta ha la dareemo oo ha dareemin kuwa aan aqoonta lahayn innaga waxa sheekaystoon inteena isku isku isku nooca lama sheekaysano kuweena aqoonta u baahan anigu baa idinka idin sheekan inteeda inagu baa idin taqaanaa horta lama sheekaysano dadka inaga duwan aqoonteena horta ay nagu dhaweyso oo dareenkeedu ha ku bato dadka aqoonteena u baahan dadka aqoonteena u baahanna maaha kuwa halka fadhiya maaha kuwan habeenkii samartaamen ku wada sheekaysano maaha qoladina imperial iminka kasoo wada kacday maaha qoladii aqoonteena u baahnayd daamiya bay joogaa meelaha suuqan xeraawriya bay joogaa calaamadahay joogaa horta qoladaasi in aqoonteena la dareemo bal dhakhtarradeena eeg dhakhtarradeena de waxay aqoonta usoo bartay inaan lacag ku helaan arkimaysid qof aqoonta usoo bartay inuu dadka wax kaga bedelo arkimaysid qof aqoonta usoo bartay inuu dooxan hargeysa dadku dadka masaakiinta ka dhaansadaan biyahan wax laga bedelo aqoonteena waa waxayna individualist waxayna dad jecel oo inuu qofka shakhsiga waxayna anaaniyiin dad inagu jecel inuu qofkaas wax ku noqdo oo markuu aqoonta usii kordho intu geed weyn samaysto geedkana handaraab ku xidho oon cidibo u gelino keliguu wax cunaa aqoonta horta dadka way naga dhex saartay horta aqoonta dadka ayna dhex geliso وأن دتك كل وانه وأن كم كجاشوني كل وانه أن كم مسكين كا كل وانه سامعين أن كوي أنا ده دتك أقوم بالله أن قصكم بس كل شيء يا ده مر وقت اللي قلت جماعي متى كلام مهم كل حتاي meel hoose aan kasoo bilowno aqoontu siday dadka kaa- kor kaaga qaadaysaa meel hoosaana dadka lagu qaybsanaya oo saamaynta ka socota horta hoose soo dego meel hoose wax ka soo bilow mashaariic hoose ka soo bilow xaafadda deganta wax ka noqo saamayntu halkaas ha soo ma- maaragta aqoonta waxa kaloo leedahay de wax soo kordhi halkeena qofka aqoonta lahaa isagunbaaba baahan oo waxaanu saamayn buu samayna isagaa baahan isagaa lacag doona hadduu dhakhtar ahaa inuu dhakhtarnimada ku shaqaysto buu rabaa lacag uruut mid kiish weyn soo dhigto meesha wax qoro hadduu injineer ahaa inuu isagun keligii uu xaafadda inuu wax ka qabto ma doonayo De horta wax soo kordhi oo ab- dadku ha dareemo waxaan labiyo tobanka sannadood iyo afar iyo labaatanka sannadood aad wax soo watay dee inay horta dadkan wax ku soo kordhisayo aad wax ku soo yani kordhisay horta hala dareemo marka aqoontaadi wax ha soo kordhiso aqoontii macno u yeel aqoontii macno dadku dareemi kara u yeel iminka macnaheedu macno dadku dareemi kara maa waa macno goonihi uuna qof isku filaado in isagu isku buuqayo hadduu bato reerkooda uun wax ka taray aqoontii macno u yeel macno u turjin laakiin su-aasha waxay tahay waa taali lii sheega ah wadankeeda maanta dee siyaasadda ma kasoo qaad meel kale baa sheegi konton jir ilaa toddobaatan jir waxa shan goor ka badan sideed iyo toban jir ilaa soddon jir haddana intiina qofna loo yeedhi maya maanta haddii tala la isweydiinayo qofkiina la weydiin maayo laakiin maynaan suunan karin mayaanad ku qasbi karin intaad urursataan intiina aqoonta le inaad wax bedel samaysaan xaafadda aad degantiin maynaan wax ka bedeli karin adu aan qabaa halkaa hore aqoontu ka qaldantay ee ilaa kii isticmaalkii oo ahayd inuu adeegto un isticmaalka iyo karaaniga iyo turjumaanka aqoonta imika calooshiisa shaqaystu maabay kaa dhigaysaaba markuu qofku caadiga iska yaabu dadka caawiya markaad aqoon yeelato xitaa waad ka khashaafaysaa xaafadaad siyaaran jirto waad ka khashaafaysaa dadkii aad wax la cuni jirto waad ka khashaafaysaa meelaha qaarkood waad ka ordaysaa
waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku werwaraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno ee weecan mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno ee weecan mayno guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago ha kuwaaro waadankeenu guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago ha ku waaro wadankeenu wadankeenu waa wadnihii jirhkeenna waraabinay dhiigo aan ku hardina wadankeenu waa wadnihii jirhkeenna waraabinay dhiigo aan ku hardina